الحمد لله صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد وآخر كسورة الأعراف آيات بقول يستقال يستقاش قال له وحول خذ العفو اسكلاف الدقاض أدتك اسكلاف وأمر بالعرف وحول أكسن أدتك فرد قفك لله الضيو وأعرض عن الجاهلين كوا كدعسا ee aan aqoonta lahaynna ka jeedso ha la wadin marka usuul alakhlaaq wa ummahaat alakhlaaq ayaa aayaddu sheegaysa oo ummadda ay baraysa akhlaaqda aadka waaweyn ee wanaagsan ee qiimaha badan in qofka wax kugu kugu sameeyo la iska dhaafo dadkana adiguba aad tilmaanto xataa kaa wax kugu sameeyo laftiisa waxa la gudban kaa jaahilkaana walaa tumaari jaahilan fatatacaba kaasoo aada la muranto waad ku daalin wey sidaasuu marka xasan ibnu cali u fahmay aayadda oo u fulinayay nin baa u yimi aabbihii iyo isagaba caayay waa xasan ibnu cali ibn abi aalib intuu aada u egay buu aayaddan akhriyay dabeetana wuu isqancinayaa cumar ibnu khadaab ayaa laba nin baa u yimi xuru bnu qays iyo nin kale cuyeyne la odhan jiray ninkaa cuyeyna wuxuu leeyahay aan shaqo ka raadsade eh cumare iga wustee xuriyow markii ay u tegeen ayinbuu ku qaadqaaday ninkii lahaa shaqan doonayaa cumar dadka waxba ma siisidoo kadaa baad samaysaa waxbuu adan buu akhriyay oo aanu cumar lahaynba oo uu ku dulmiyayo cumar hadduu cadhoodo dalbada inuu liqsiiyo uu doono edbiyana xuri baa ka dhiciyo aayadda wuxuu akhriyay aayaddan khudi ilcafwa wa'mur bilcurfi waacrid can aljaahiliin wa ina haada min aljaahiliin buuli kani jaahiliintu ka mid yahay dee intan lagu faray un yaal wa kaana cumaru waqaafa cumarna qur-aanka marka lagu akriyo kama soo dulboodi jirina wuu istaago halkaasu ku dhaafo haddaba haddii lagu yidhi cafis qaado oo jaahiliinta ka jeedso dabcan jaahiliintan iyo cid baa dabada ka soo wado soo riixaysa oo shaydaan alla waxau uhi waimaa yanzaqannaka hadduu ku daf yidhaahdo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa nasqun irbadi hadday ku daf tidhaahdo shaydaanka ka timid fastacid billaahi ilaahay ka dayro innahu samiicun caliim isagaa wax walba maqlaya wax walba ogsoon nasqiga waxaa la idhaahdaa waa mithla alqars irbadda marka qofka jaf la siiyo isaga leebka shaydaankuna waa noocaasoo kale hadday cadho tahay hadday ficil tahay hadday tartan tahay daf baa wax lagu siinaya xumad baa lagu gelinaya isagoo qofka ku kicinaya xagga macsiyada irbaddiisu hadday ku taabato alla ka dayro axadu salaf baa nin la hadlaa wuxuu idhi waxaad ka warantaa adhigaaga haddii ay soo weeraro maxaad yeeli lahayd dee waan ka waabin lahaa buui oo hadduu ka joogsan waayna dee waan waabin lahaa waan waabin lahaa ilaa uu ka joogsanaya buui miyaanay ka fiicnayn buuhi ayga ninka wata inaad tidhaahdo war igala hadal oo wixii aad ku akhrii jirtay caliyow ka joogdhe ilan qofku aygiisa marka uu ka joojinayo meeshuu doonayo wuu yaqaanaa wuxuu ku odhanayo marna qabaa laydhaha marna ka joog taasaa kaaga dhib yar buui intaad adugu ul kula ordi lahayd kan wata un inaad tidhaahda ka jooj iga jooji saasuu isku taagi doonaa marka waa ay ilaahay u abuuray insaanka uu ka joojiyo ayuunbaana uu ka joogsanaya shaydaanku kii kalena uu la soo kacaya waxaa markaas uu rabbi tilmaamay irbadaha shaydaanku dadka qaarna inay maraan oo ay suneeyaan qaarna antibootiga iska celiyaan iyo difaac bay ka leeyihin markaasaa dabeetana ilaahay ummadda uu kala qaado waxau hi ina aladiina taqow kuwa cabsaday ee ilaahay ka cabsaday idaa masahum marka uu taabto daaifun min ashaydaani dayfunna waa la akhriyey daaifun min ashaydaan waswaas iyo dareen iyo labaadyo kaga timi xagga shaydaanka tadakaruu ilaahay bay xusuustaan fa idaa hum mubsiruun waaba iyaga oo xaqii iyo sawaabkii iyo ilaahay weynaantiisii arkaya wa ikhwaanuhum shayaadiinta walaalahood dadka shayaadiinta la walaalaha ahi yamuduunahum shayaadiintu kuwaa waxa ay ku sii horumariyaan filghayi baadida uma laa yuqsiruuna kama hakadaan ee horunbay ugu sii socdaan kama caga dhigtaan xumaanta shaydaanku uu ku riixayo alam tara anna arsalna shayaadiina cala alkaafiriin ta'uzuhum azan waa kicinayo abaabul shaydaankaa ku bacaynaya xumaanta dadku saasay u qaybsameen qofka alla kacabsiga lihi mar alla marka xumadda shaydaanku ay taabato dayfku waa kaa waxaa la odhan karaa waa suuxdinta shaydaanka uu qofka suuxinayo silanaynayo sida xadiidkiiba ku tugnay ku sugnaa jaءat imra'atun ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam wa bihaa طayfun islaam baa u timi ama gabadh nebiga wa bihaa طayfun suuxdin bay lahayd marka waa suuxdin shayطaan surcada iyo suuxdinta ayaa dayfka la idhaah dayf iyo daaif labada a'imada sabcada way akhriyeen qofkani waa mutadakir marka aayaadka waxaad arkaysaa waxaa lagaga gaasha shaydaanku ka hortag buu leeyahy oo iska fujintiisa waxa ka fiican ka hortagiisa marka ka hortagii baad arkaysaa aayaadka soo socdo dham inay sheegayaan isticaadadaa ka mid ahay waxaa ka mid ahaa tadakkaruu waxaa kaloo ilaahay aayadda dambe uu ku xusay haadaa basaa'iru min rabbikum waa waxyigii waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu wadkur rabbak intaasoo dhammiba waa ka hortagii shaydaanka iyo sidii looga gaashaamanayay daawadiisii weeye faidaa hum mubsiruuna xaqay arkayaan wa ikhwaanuhum waxa ilahay uu sheegay inay shayaadiinta aad aanad arkayninba dadka xumaan falowgee la qabsaday xumaantaee caadaystayaasha ah walaala la yihiin ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin dad shayaadiinta la walaalaa baa nasku tilmaamaya marka yamuduunahum damiirkan baariska ah ee muuqanaya ee mafcuulka ah waxa weeye tamuddu shayaaiin alins fi lkayb shaydaanku siduu usii riixaya ayuu baadida bartanka u dhigaya dabeedna masoocaga dhiganaya halka ayuu kula marin ee iska qaad waidaa lam taatihim biaayati nebi maxamed oo markaanaad mucjiso keenin qaaluu waxay odhanayaan gaaladu lowla jtabaytahaa maad iska abuuratid oo laftaabaad iska dhambalatid macnaheedu waxa weeye kolley waxaad wadda adunbaa wadwadae dee tanna maad iska soo wadwadid qul waxaad tidhaahdaa inamaa attabicu anigu waxaan raacayaa oo keliya maa yuuxaa ilaya min rabbii ilaahayga xaggiisa waxyiga la iga siiyunba raacaya inamaa waa xasri weeye anigu maaha rabitaankayga ikhtiraacayga ma aha ummad kale wax ka soo akhristay maaha allaa i hogaaminayo waxyiguu siiyey haadaa waxyigaasina basaa'iru min rabbikum waa indho iyo iftiin ilaahayna xaggiisa ka yimi basiira waa quluubta indhihii ayuu u yahay qur-aanku markaa xujaj iyo daliilo quluubta ay wax ku aragta wey wahudan waraxma hanuun iyo naxariista qur-aanku wuu u yahay liqowmin yu'minuun dad ilaahay rumaynaya idan markaa qofku hadduu ahlulqur'aan yahay ahlu shaydaan ma noqdo ahlulqur'aani ahlullaahi wa khaasatuh qur-aanka cidda u ehelka ahi basaa'irtaasay haysataa iyo hanuunkaa iyo naxariista ah qur-aankuna haddaba edab iyo anshax buu ka mudan yahay ummaddan kol haddii uu yahay daawadaa lagaga hortegayo shayaadiinta iyo shuruurta ay leeyihiin ee lagaga gaashaamanayo waxaana aayaddu ay ku soo degtay bay leyn a'immada qaarkood wakhtigii hore marka salaada lagu tukanayo qur-aanka lagu akhriyayo waxaa dhacaysa in la saamaxay oo ay bannaanayd in kelimaad waraysiya dadku markay soo dhaadhacaan oo kale ay iska bannaanayd hebelow reerkii ka waran siduu ahaa hebelmayim in yaroo kooban baa loo ogolaa marka aayaddanaa soo degtay waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu wa ansituu iyo waquumuu lilaahi qaanitiin saakitiin markaasaa la joojiya wixii hadaloo dhan waidaa quri'a alqur'aanu marka qur'aanka la akhriyo faastamicuu lahu dhagaysta oo wa ansituu aamusa lacallakum turxamuun si laydinku naxariisto quri'a waa ficilu binaysan majhuul qaariun ku doonaya haada ama nebiga haada ama asxaabi haada ama ummad kale haada ama cajalad ha aada ama iyadoo life ha haato midkay doonaysa haata quria saad majhuulkaas wey mar haddii waxa ilaahay aada maqasho laba arrimood baa kula gudban aamus iyo dhegaysi ogabay mararka qaarkood baa qofku isagoo aamusan uu baxsan yahay oo uu meel kale ka shaxaya marka fastamicuu waa dhagaysigii iyo aamuskii labadaa inaad dhuuxdo ilahay kalaamkiisa lacallakum turxamuun naxariista saasaa lagu helaya lidaalik ba ayma badanina aayadda ku dabiqeen salaada oo xadiidka saxiixa ay la doonteen waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay mar ay asxaabta ku daba tukanayeen waryaa igu daba akhriyay buui qur-aanka qur-aankii unbaa iga hor yimide soo qaarkiin baa iga daba akhriyay buui markaasaa dabadeedna dee saddexdii madhaba macruufka ay kala tegeen qaarkood waxay leeyiin faatixada waa la akhriyaya laakiin qur-aanka kale ee faatixada aan ahayn ayaa aan laga daba akriyaynin imaamka qaarkoodna waxay leeyihin salaadu imaamku kor u qaadayo faatixada iyo kayraha wax la akhriyayaa ma jiro isagun baa la dhagaysanaya laakiin salaadaha sirta ah faatixadaad akhriyaysa qaarkoodna sida xanafiyadoo kale waxa ay ku tegeen mar haddaad dee imaam ku xidhan tahay salaadu ama sir ha haato ama tu kor loo qaadayo eh wax laga daba akrinayaaba ma jiro xadiidka caamka iyo aayaddan iyobay qaadanayaan cumuuman waxaa malaha ugu dhow qowlka sawaabka ee muxadisiintuna la hayaan in faatixada wixii aan hayn aan la akhriyin marka imaam lagu daba tukanayo salaaduna siiba jahriyada wadkur rabbaka ilaahaaga bari xus fii nafsika gaar ahaantaada ilaa adigii isaga ayaa xidhiidhku idinka dhexeeya ee tadarucan adigoo isdhuldhigaya oo baahida muujisanaya ilaahay laysuma qaadqaade wa khiifatan adigoo khaa'ifan adigoo cabsanaya oo talow ma laga aqbali ducada talow maxaad mutaysan wa duuna aljahri min alqowl wadkur rabbak duuna aljahri min alqowl duuna aljahri karuqaad in ka hoosaysa naftaadun maqashi weeye karuqaadkaoo min alqowli hadalka hadal aanad kor u qaadaynin la-aantii alla ku bari bilquduwi walaasaal gelinka hore iyo gelinka dambaba macnaheedu waxa weeye ilaahay baryadiisa meeshaad doonaysaba maroo ha kala goynin ilaan habeenku waa gelin hore iyo gelin dambe maalinkuna waa gelin hore iyo gelin dambe taa macnaheedu waxa weeye waktigoo dhan baryadaada xafiiskaaga joog dukaankaaga joog suuqaaga joog gurigaaga joog masaajka joog wadkur rabbak mar walba bilquduwi walaasaal walaa takun min alghaafiliin kuwa warmoogga ah ee alla ka xidhiidh furme ka dhacsan ha noqonin marka dadkuna waa haafil iyo daakir haafil iyo daakir qof ilaahay xusaya iyo iyo qof warmoogaan ku sugan aba laga yaabaa dadka qaarkood iyagoo islaam sheeganaya inaanay ashahaadaninba bilo sooma dhici karayso qofka aan tukanin ee taariku salaada dee goormu ashahaadanu haleeliba dadina caskiiri maalintiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa dee maalintiina siyaasadiisi iyo qaylaadiisu iska wadi habeenkiina dee marka uu ceeraanbuu jiifin isagoo qaadiraysanna subaxiibuu soo kici doonaa dikri iyo aan shahaadatoona maha fa asbaxa min alkhaafiliin yaynu ku dayanaynaa shaydaan haddii aynu ka gaashaamanay oynu ka xidhiidh furmanay ilaahayna magan gallay kuwanaynu khalqigan ilaahay ayaynu isku shabahaynaa liiskoodana isku qoraynaa ina aladiina cinda rabbik ilaaha ilaahaaga agtiisa kuwa ah waa malaa'igta laa yastakbiruuna can cibaadati alla caabudidiisa iskama weyneeyaan oo yusabbixuunahu allay hufayaanay xumaanta ka hufayaan walahu yasjuduun isagaanay u sujuudsan yihiinoo shaqadooduba waa sujuud kuwaa ku dayda suurat lanfaal waa suuraddii sideedaad tartiibka marka la eego suuradaha qur-aanka ee boqol iyo afariyo tobanka ah suuradihii makiga ahaad ay ka mid tahay iyadii iyo tawbaa waa suuradaha ka had ka hadla qur-aanka kariimka ah ee madani ha ahaatee waxay ka hadlaysaa dhinaca awoodda dadka muslimiinta ay yeelanayaan iyo jaanibka siyaasiga iyo sida loola tacaamulayo ama loola dhaqmayo dadka shisheeyaha ah taasay ka warramaysaa suuradda waxaa kaloo la idhaahdaa suuratu beder oo dagaalkii beder dabadiis bay soo degtay in badanna waxa ay muuqaal ka bixinaysaa dagaalkii beder iyo dadku sida uu arrinkoodu ahaa iyo sida xaaladii u dhacday daytay qaniimadii la qaybsanayay iyo colka siduu ilaahay u jabiyey shucuurkii dadka muslimiinta markii hore iyo kolkii dambe guusha ay heleen dagaalka badanna de kolley taariikhdiisa wax badan baa ka haysaana ramadaan buu ahaa sanadii labaad sanadii labaad ee hijiriyada ayuunbuu ahaa maalinkii bisha ramadaan ay toddoba toddobiyo toban ahayd marka cumuuman waa maalinkii gidaarka kufriga la jabiyey islaamkana albaabadiisu ay furmeen hore loo dhaqaajiyey waxaa kolkaa waxyaalihii la isku qabsaday maalintaa ka mid ahaa dee wakti uma hayna qisada ee anfaasha iyo qaniimada rasuulku sala allahu calayhi wasalam si uu colka u dhiirigeliye wuxuu abaabul buu sameeyey iyo kicinoo markaasaa waxau ihi man qatala qatiilan falahu salabu war colkii waa kaasoo waa loo kala baxaya waa lays horfadhiyaaye nin waliba ninka uu dilo furkiisuu leeyahay furkiisu booshkiisa iyo qorigiisa iyo dahabkiisa iyo wax alla wuxuu sito dee nin waliba isagaa leh markaa jacbaa lagu siiyey raggiina uu kala baxo odayaal iyo dhallinyaraa la kala noqday dee qawaxdii horeba dhallinyaradii baa dheereeyey oo ninkii abijahal iyo raggii kurta ka jaray dhallinyaradii bay ahaayeen markii dambe colaalkii ay soo ururiyeen wixii qaniime ahaa dee dhallinyaradii nin waliba wuxuu ihi de waa leeya waxaygii dabeedna wax lala kala tegay bay noqotay qaniimadii odayaashiina waxay idhahan hadda annaguna baagga danbaan nahay haddii laydinla soo kici lahaa waxaanu ahaan lahayn cidda idinkaga ridi lahayd ee difaaca ee maaragtay jidgoynta ah ayaanu ahayn taliskii iyo calankii iyo intoo dhanbe waa naga agdhawaayeen haddii xoogaa doodii ay dhacday ayaa dabeedna ilaahay uu kala xukumay nebiga ha loo daayay noqotay isagaana go-aan ka gaadhaya isagaana qaybiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam الأنفال يسألونك عن الأنفال أنفال وحا لغو مقعبي وزيادة وكبوي لقالها ضدك مسلمين تا يبجت كودا أي كبيسة oo marba wixii ay helaan ay colaalka ka helaan waa miisaaniyada meelaha ugu fiican ee dakhliga weeye laga kordhinay halka iyagu imka kabka inaga qaadanayaan waxa la wixii ay ku dagaalamayaan iyo waxa ay dhuranayaan iyo waxa dhan maaldood waxa ay ka waramayaan si cab bay u yiraahdeen een qolihii Pentagon-ka America waxay lahaayeen qaniimada Ciraaq baydaan qaniimada Ciraaq laga helayo wuxuuna ku gaar noqon doontaa sharikaadka qarbiga sharikaadka Mareykanka iyadoo aanay kuwa kale marka ereyga qaniimo saasay u cabirayaan qaniimada laga heli doono bay yidhaah marka haddii adigu aad tidhaahdo ah inaga daaya jihaadka iyo qaniimada oo imika arrinku waa caalami wanaagsan yahay dee adigunbaa lagaa rasaynaya qaniimada oo lagaa ururinaya alanfaal saasaa loogu magacaabay fay iyo anfaalna dee waxa ay kale yihiin fayuna waa ka marka ay isdhiibaan wixii laga ururiyay anfaashuna waa xoog wixii lagaga qaadaa anfaal iyo qaniimo la yidhaah يسألونك النبي محمد وحي كويدين عن الأنفال بل قنيمة يسد الله قيفسنا يقول حتى هذا الأنفال لله والرسول غنيمة إلهي الرسول كايسكاله إلا إن الرسول كي سوح الصاري رسول كاقيبي فاتقوا الله إلهي كعبصد وأصلحوا هقاتية والتوستوسية ذات بينكم أرمها دحدين يعني دنيا الله يسكو قبصاني نددك الدنيا وحكوين باكا دحية أرنكا ميلها لغو أتكاي واطيعوا الله ورسوله ilaahay rasuulkiisana aqbala in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysantihiin sida cadow lagaga guulaystaa waxa weeye in rabbi iyo rasuul la ateeco atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli lamri minkum iyo madaxda ku hogaaminaysa jihaadka intaas oo la aqbalo waxa weeye in cadow la iska dhicinayo indhaha laga soo saarayo allah waxa uu xusay shucuurka iyo dareenka dadka mu'miniinta ahi inuu alle xaggiisa ku xidhan yahay oo xusuusta alle ay ku weynto xusuusta duuniya aanay ku weynayn إنما المؤمنون با الهاوري إنما وحبي كوبيس ضدك مؤمنين تهي الذين كوي إذا ذكر الله مرك إلهي لحصه إلهي با لحصه وينانتي سي وناقي سي أسمادي سي أمانتي سي أوده يا آيات كيس وجلت قلوبهم قلبي قد وعب صبع قلبي قد الدرين با قليا مركا سي لابتود عبسي ألا لقو حيث وإذا تليت عليهم آياته كل كآياته سلقد لخريانا زادتهم إيمانا إيمان بي أكردساه aayaduhu munaafiqana rijsi bay u kordhiyaan suuratu tawba akhirkeeda saynu ku arkay kan kalena qofka mu'minkaana iimaan bay u kordhinaysa iimaankuna wixii khayra iyo dikriga wuu ku kordhaa macsiyadana wuu ku naaqusaa wa calaa rabbihim yatawakkaluun ilaahooda oo keliyay tala saartaan maal iyo awood iyo shisheeye cidnama tala saartaan ilaahay bay ku xidhan yihin saasaa ilaahay uu jahaynayaa mu'miniintoo nebi maxamed baa lagu xidhayaa calayhi salaatu wasalaam aladiina kuwii weeye yuqiimuuna asalaata salaada oogayay ومما رزقناهم ينفقون وحي آنو سينينا وحبي كو أرزاقي وحبي كبحنايا وحي آنو كراشيني إنو قعانت أوقليني وحبي كبحنايا marka kuma weyna inay wax doolaan laakiin waxa ay hayaan laftiis ayaaba wax ka qorayaanba cibaadada salaatu meel walba way soo noqnoqonaysa hadii saka la bixinayo hadii jihaad laga warramayo hadii usra laga hadlayo hadii dhaqaale laga warramayo mar walba way baal socotaa salaatu waa arrin aad iyo aad u cajo badan أولئك ولاهي كوا صفاين كوا ونكسن لي هم المؤمنون حقا يجا مؤمنين دبا تدشكم تشرئ مؤمنين تدبتاهي وكوا شعور كأي عبادة أي عمل قاله لهم درجات عند ربهم إله هذا أكتي سنوح إليهين شرنشروين سرئ ولقوا عسوميو فمغفرة دنبداف ورزق كريم إيا أرساقد ونكسن أو شناء انت أبانا وبلن قاضي بإلهي ولعيدنكم هايستو oo kama qaadi karayso ma waayi karayaan ulaaika hum almu'minuuna xaqan iimaanan xaqan mu'miniinta dhabti waa kuwa darajooyinkaas ay ilaahay agtiisa ku leeyihiinna waa sii kala sarreeyaanoo nebigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam ragga qaarkood baa sida xidigaha u eegaysaan loo eegi doonaa kor baa loo eegi qofka naftiisi iyo maalkiisi iyo wakhtigiisiiba ilaahay u quuray ilaahayna meeshaa wanaagsan buu siiyey kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaq siduu ilaahaagu kaaga soo saaray gurigaagii xaq si xaq ah bixitaan oo xaqa siduu kaaga soo saaray waina fariiqan in badan waina fariiqan koox min almu'miniina ka mid ihi la kaarihuuna way nacayaan bixitaanka laftiisa marka tashbiihan kaafta ku jira aimadu marka ay maaragtay icraabayaan qaarkood waxa ay yidhaahdeen ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqan halkaasay raaciyeen waa mu'miniin xaq ah sidii ilaahayba xaq uu kaaga soo saaray gurigaagii marka soo bixidaadu siday xaq u ahayd kuwaa iimaankooduna xaq buu yahay dar kale xagga horay raaciyeenoo qul ilanfaalu lilaahi waalrasuul haniimadu waxaa taladeeda leh ilaahay iyo rasuulka marka halkaa waxaa laga fahmay hubuut hubuutan sugnaansho ayay qaniimadaasi ilaahay rasuulka u sugnaatay oo kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaq lamid a macnaheedu markaa waxa weeyaan ilaahan qaniimadan qaybiye laydin leeyahy ka tala qaata waa ilaaha kolkii horeba idiin dooray idinkoo dagaalka ka soo taagan oo dib usii guranaya markii la yidhi ka soo baxa madiina ilaahay idinka soo saaraybaa iminkana go-aankan ka gaadhay wixii aad ka hesheen halka macnayaashaasaa kolley lagu macneeyey labada se la isku shabahayaana waxa weeye kollayba bixidan ilaahay uu kaa soo saaray gurigaagii koox ka mu'miniinta ka mid iyadoo ay karaahiyeysanayaan waxa ka soo baxday bixidaasi inay xaq ahayd inay dan ahayd oo dadkuna ay ka heleen dee maanta nasrigan iyo qaniimadan marka ulaaika hum lmu'minuuna xaqan kuwaasi waa mu'miniin dhab ah kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaq siduu ilaahayba kaaga soo saaray gurigaagii xaq marka waa laba xaqoo la isku shabahay kaasina waa xaq kanna waa xaq ama waa laba sugnaansho la isku shabahay macnayaashaasay mariyeen mafhuumka laakiin dee aayaddaaba caddays ka soo saaridda nebiga laga soo saaray gurigiisii maalintaa madiina uu kasoo anbabaxay xaq bay ahayd wa ina fariiqan min almu'miniina la kaarihuuna dar mu'miniinta ka midii maalintaa way karaahiyeysanayeen bixitaanka laftiisa siday maantaba qhaniimada habkan loo qaybiyey qaarkood u karaahiyeysanayaan laakiin mar walba addoommaha ilaahay baa u dooray iyaguma dooranayaan qolyahaasina dee waxa ay lahaayeen yujaadiluunaka baa ilahay ui way kugula doodayeen filxaqi dagaalka bacdamaa tabayana intii u cadaaday iyagoo le maanta dagaal umaynu soo bixina safar baynu ku soconay armay fiicanta inaynu dib u noqonno aynu soosoo diyaargarowno oo colkii badnaa aynu ka nimina aynu soo kaxaysanno xaqaasi waa dagaalka xaq dagaalkii intuu caddaadoo nebigaba loo sheegay kadib bay ka murmayaan kaannamaa yusaaquuna waxaa la moodaa in loo wado oo loo sii duubayo ilalmowti geeri wahum yanduruuna iyagoo eegaya muuqaalkoodu kaasu ahaa ragga qaarkood waa cabsaday markii la yidhi ka taliya dee qaarna aan hore u soconna bay dhahaan qaarna diyaar mayhin aan dib u noqonno waa id wakti xus baa ilahay uhi marka muuqaaladiibaa nasku uu soo bandhigaya dagaalkaa beder iyo dadku ay lahaayeen labada dhanba waa id wakti xus yacidukum allaahu ilaahay uu idin yaboohayay ixda daa'ifatayni labada qolo middood safarka iyo colka markuu nebigu yihi halkaana safar baa maraya adduun badan sida halkana col hub badan sitaa soo socda dee naftu xaggay u baydhin kolkaasaa dabeedna labadaa midkood ayuunbaa iskalaysaan baa yaboohdii noqotay annahaa lakum inay iyadu idiin sugnaato yacidukum allaahu ixda daa'ifatayni annahaa lakum labadaa qolo midkood baa idiin sugnaan doona loo sheegay watawaduuna idinku waxa aa xiisaynayseen oo jeclaydeen anna hayra daati shawkati kooxda aan awoodda lahayn takuunu lakum inay idiin ahaato war kuwaasaa adduunna sida afkana la gashan karaya inkaarahooduna yar yihiin saasaa loo fikiray hayra daati shawka waa awoodda kuwaan awoodda lahaynoo safarkaa jeclaysanaysa safarkii abi sufyaan horkacayay wa yuriidu allaahu rabbina wuxuu doonayaa an yuxiqa alxaqa inuu xaqa cagadhigo oo uu jilbaha u sugo oo uu dhidibada u aaso bikelimaatihi yaboohdiisa ilaahay baa hore u yaboohay inuu xaqan hirgelinaye yaboohdiisii hore u ballanqaaday inuu xaqa ku hirgeliyaa buu doonaya wayaqtaca uu gooyo daabira alkaafiriin kuwa gaaladaa ka u dambeeyana kow uu ka dhigo sidii baanay u dhacday facala allaahu daalika ilaahay sidaasuu sameeyo kuwii awoodda lahaabuu iska kiin hor keenay liyuxiqa alxaqa si uu xaqa u sugo oo dowladdiisa iyo deegaankiisa iyo dadkiisu isu helaa wayubdila albaaila baailkana u buriyo oo isagana loo buufiyo walow kariha almujrimuun dembiilayaashu haba naceen dembiilayaashu may jeclayn baatilku inuu ka bure ilaahay baa laakiin tii uu doonaya ay socoto sidaasay ahayd marka dadku waxbay doonayaan ilaahayna waxbuu doonaya marka aayaadka ay caddaynayaan ilaahay ka uu doonayaabaa soconaya alumuuru kulluhaa biyadi illaah yuqallibuhaa kayfa yashaa marka xaqaa ilaahay uu sugayaa waa islaamnimadii iyo manhajkan xaq aha ummadda u keenay baatilkanina waa kufriga iyo shirkiga iyo cibaadatu kayr illaah iyo mabaadida kufriga iyadoo waqti xus nebi maxamed oo qisadu markaa dee siday u faahfaahsantay iyo muuqaaladeeda aayaadkumaynu ka dhex helayna id tastakiisuuna rabbakum waxaad xustaa markii ilaahayna gargaar weydiisanayseen fastajaaba la fastajaaba lakum uu idin aqbalay ducadii buu idinka aqbalay iyo gargaarkii annii biannii anigu baa ilaahay wuulioo ballanqaadka uu nebiga ugu sheegay mumiddukum waxaan idinku xoojin doonaa bialfin min almalaa'ika kun malaa'igta ka mida murdifiin iyaga oo isku fanjira oo fiilo ku jiro oo isdaba taagan oo aan kala googo-ayn iska soo dabadegaya waa colkii uu ka cararay ibliis allaciin markii hore wuu la socdayoo oday mustashaara khabiir caskari uu sheeganaya oo qudhiisu ka saacidi doono dagaalka inii jaarun lakum qudhaydaa idin weheliye waxba xumaan maayaan buu lahaa mar alla markii uu arkay jibriil iyo daraynan aanay asxaabtu markaa arkaynin oo iska soo daba dhacaya maca fardahoodii iyo astaamahoodii iyo agabkoodii ayaa dabeetana nakasa calaa caqibayhi reefas buu baxay markaa meeluu maray waa la waayay ibliis iyo malag way kala xanaaqaan waddaday maraan isaguu ka baydho murdifiin ducadaasina waxay atii nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha kor u taagay markii uu dagaalka bilaabayay ayuu lahaa ilaahayow intanaa maanta ku caabudaysa islaamna u soo uruurtay haddaad ku salliddo kuwaasoo la laayo ilaahaw caalamka cidi kugu caabudi maysa allaahumma allaahumma ilaahayow ilaahayow dabeedna abubakar baad in badan baad ilaahay ku celceliso intaasi way kugu filan tahaye dhaqaaji goyi buu markaa degta u saaray sidii baan ku howlgalay wamaa jacalahu allaahu rabbi ma yeelin ilaa bushraa bushaara ayay idiin ahayd malaa'igtaa iska soo dabadegaysa walitatma'ina bihi iyo si ay ugu xasisho quluubukum iyo qalbiyaashiinu si ay ugu xasilaan oo sideedaba haddii col dagaalamayo xaaladuna ku adag tahoo yar cabsanayo wuxuu aada ugu jecel yahay in la yidhaha gurmadkiina waa kan gurmadkii iyo ciidankii kale xoojinta ahaana waa kan oo hebel laa yimi oo hebel laa yimi dad la garanayo macruuf oo goobtan wax ka taraya aqwiya markaasaa dabeed wahabku ka duulaya bushaaradii iyo deganaashii quluubta ayaa goobtaa la helay asxaabtuna markiiba wacdarii baa meesha uga muuqdayoo mid kufaarta ka mida mar alla markaanu isdiraahno dila wuxuunaanu aragnaa bay yidhahan iyadoo nalooga horreeyeyba oo uu sillan sii kufayo wamaa jacalahu allahu ilaa bushraa walitadma'ina bihi quluubukum alla wuxuu uhi wama nasru gargaarku muu ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay agtiisunbuu gargaar ka yimaadaa ina allaha casiizun xakiim ilaahaybaa awoodna leh xikmadna leh awood buu leeyahay xikmadna wuu leeyahayoo awooddiisa kuma dhacdo meelaan munaasib ku ahayn aadamaha waxaa iska dhacda awooddoodu inay bilaa xikmad oy kula dul kufaan meelaan munaasib ku ahayn marka wama nasru ilaa min cindi illaah alla saasuu qulubta dadka muuminiinta ah ku disayaa si ay u rumaystaan id wakti xus nebi maxamedow bal waxaad xustaa id wakti yuqashiikum nnucaasa uu idinku daboolayay lulo amanatan xasilooni awgeed oo minhu xaggiisa ka ahaatay oo sideedaba waxaa la yidhaahdaa haddii luladu ay salaada dhexdeeda dhacdana shaydaankay ka timid haddii colka dhexdiisa dagaalka dhexdiisa iyo weerarkoo jira iyo iyadoo cadow layshayo lula ay timaadana alla xaggiisay ka timid qof lulooday dee ma cabsanayo goorta aada lulooto waa mar aanad cabsanayn laakiin qofku marka uu dagaal ku jiro ee weerar uu gelayo indhahaa soo baxa halkay lula qabato iska daa asxaabtu waxay leeyihiin markii deganaanshaha aanu helay luladaasi waanu aragnay midka ayaa seeftiisa soo qabanaya iyadoo kasii ciiraysaba wayunazzilu calaykum min asamaa xagga korena wuxuu rabbi ka soo dejiyey maaan biyo liyutahirakum bihi si uu idinku nadiifiyo oo markii hore aan ceelka badar la degin meel bannaan baa la degay oo ragga qaarkood baa jinaaba ku timid oo wax lagu weysaystaa la waayo waswaaskii shaydaankaa soo galay uu leeyahay haddii colkii islaamkaoo nebi la socdo tihiin maxaa biyo loo waayo ilaahayna dabeed wuxuu ku qotomiyey daruur loo soo diyaariyeyboo laga dhiishaadhaansaday oo lagu maydhay wayudhiba cankum uu idinka tagsiiye rijza shaytaan shaydaanka iyo waswaaskiisa waliyarbida calaa quluubikum iyo qalbigiinna si uu u giijiyo oo haddii la doonayo in uu shaygu aada u dhaqaaqo waa la giijiyaa marka ilaahay baa idiin giijiyey quluubta wayuthabbita bihi alaqdaam gomadahana uu ku sugo marka madarku intaasoo faa'iidaabuu laha madar baa ayaa ilaahay uu soo shubay dadkii way isku nadiifiyeen waswaaskii shaydaanku u tagsiiyey daahir iyo baatinba nadiifi quluubtii baa ilaahay uu ku adkeeyay oo shajaacad iyo geesinimaa laga helo isaga laftiisaa gurmad ahaa id waqti xus yuuxii rabbuk ilaahaagu u waaxyoonaya ila almalaa'ikati malaa'igtii gurmadka soo galay ayaa ilaahay u waaxyooday annii macakum anna waa idin weheliyaa oo weheliya oo la gurmada sawlqii waxaan ku afrogi doonaa fii quluubi aladiina kafaruu kuwii gaaloobay qalbiyaashooda arrucba argagax baan ku tuuri baa ilaahw fadrib malaa'igtii baa ilaahay ula hadlaya dardaaraya amraya fadribuu garaaca gawda ka saara fawqa alacnaaq qoortooda qoorta ka gura wey wadribuu waxa aad ka garaacdaan minhum xaggooda kulla banaan xubnaha dhammaantood bal ka war haddii faraha lagaa jajabiyo ma fiiqi karaysa qofka haddii fanaxyadaba laga jajabiyada oo fanaxyada lagu dhufto dee muxuu dhaqaajay dirgan maayo kulla banaan waa xubnaha faraha maxay banadani ugu dhacday daalika kaasi wuxuu ugu dhacay biannahum iyagu shaaqu llaha warasuulah rabbi iyo rasuul bay khilaafeen ilaah iyo rasuulkiisa ergaduu soo diray way ka xidhiidh furmadeen qaacido caamaa dadka ilaahay uu siiye wuxuui waman yushaaqiq illaaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa cidda khilaaftaa noocay doonayaan ha ahaadeen fa ina allaha shadiidu alciqaab ilaahay ciqaabtiisu way daran tahay oo ma guulaysan doonaan mana horumari doonaan ummadu halka ay ku jabaana waa iyaga oo ilaah la-aan yidhaah waa soconaynaa iyo rasuul la-aan iyo diin la-aan daalikum kiinaas buu lahay faduuquuhu dhadhamiya markay hoydeenna taasaa lagula hadlay naarahaasaanu idiin haynaa ka caba buu lahay wa ana lilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaaba annaar naara lacaysun bay aakhira leeyihi marka aada bay usoo noqnoqonaya yaa ayuha aladiina aamanuu ilaa lix jeer baynu arki doonaa suuradda dhexdeeda ereygaas ilan waa guubaago iyo tilmaan iyo amar iyo digniin intaba way isugu jiraan aayaadkaas yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyo idaa laqiitum aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa marka alla kulantaan zaxfan iyaga oo gurgurasho iyo dabakusiq wada macnaheedu badan wey falaa tuwalluuhum aladbaar xagga dambe ha u jeedinina waxaa halkaa laga qaatay inta badan taariikhda marka loo noqdo berigii hore iyo beriga dambeba gaalunbaa islaam ka badan marka la howlgalayo macaarifta haddii aada u noqoto wax yar baa la sheegaaba waktigii nebiga wuxuuna dhacday unba dagaalkii la odhan jiray xunayn wa yowma xunayni id acjabatkum karatukum saa naskuba qirayo marka maalinkaana dee gefka yimi xagga asxaabta qaarkood unbaa colka loola soo kacay laakiin inta kale laba laab baa u yaraa saddex laab xataa macaarigtii dadka muslimiinta iyo gaalada dhex maraysa saasunba tan maantuna waa sidaas laba boqoloo kun saddex boqoloo kun boqol kun kadaba keena intii hore socodsiin weyday zaxfan saasubay isu daba haynaysa marka ilaahay uu yaqaanaa sida laysaga hor yimaado lidaalik ba halka ugu horeysa laga bilaabayaaba ay tahay laba markii hore ilaahay toban baabuu ka bilaabay oo ninkiiba toban baa laysa in suuradda ku arki doono laakiin waa laga fududeeya waxa la qofkiiba labaha ku hagaagay mid baa iimaankiisa la qaabilinaya uu lamaayay qofka mumin falaa tuwalluuhum ladbaara xagga dambe ha u jeedinina dabada la sheegay waxa weeye waa niweynimo maaha si cararku uu fool xun yahay marka xagga dambe saa darteed baa loo xusa waman yuwallihim baa ilaahay uhi qofka u jeediya iyaga yowma-idin maalintaa duburahu xaggiisa dambe xagga dambe qofka sii jeesta ilaa mutaxarifan liqitaalin mid xeel dagaal u dhaqaajiyey mooyaane aw mutaxayizan ilaa fia ama koox xoojinaya waxaa la ogol yihun laba arrimood qofku inuu safka iyo dhufayska uu ku jiro laba arrimood mid unbuu uga bixi karaa xeel dagaal iyo xoojin oo mararka qaarkood bay dhacdaa meeshan inay yool noqoto oo dab ku xidhmo oo dabeetana markaasaa qofka howlgelinaya uu idhaahdaa halkan ha laga kaco oo ha la aagbedesho ha laga galgasho waa mutaxarifan liqitaal amaba ha la kaco amaba mararka qaarkoodba dadka dee colka ka tirsan baa naftooda ku yoolbaanaya afar baa cararaya colkii kaloo jiifa colkiibaa soo kacaya marka ay soo kacaan baa la leefsiinaya mutaxayizan ilaa fia meelaha qaarkood haddii lala soo kaco saaxiibadii kale in colkii la kala jabiyo weeyo la idhaahdo kuwa ha loo kaco labadaas yood mid unbaa loo kici karaa qofka labadaa mid aan hayn u cararaa faqad baa waxa uu xambaartay biqadabin min allaahi cala ilaahay xaggiisa ka ahaatayo weyn wa ma'waahu jahannamu hoyga uu gelayaana waa naarta jahanamo la idhaahdo وبئس المصير مال لا لابتنا إيضا أيها أحن بأي لحي تبارك وتعالى وأنت هالكي ومرأي ساي تيددك مسلمين تهانا مايه عرصو كعبا ليدو سو دوادا هلقا سانو كاينين فلم تقتلوهم بأي لحي لما إذا لين ولكن الله قتلهم إلهي بسلاي وما رميت ما ganin ama maad saydhin ciiddii aada saydhay id ramayta markii aada saydhay walaakina allaha ramaa ilaahay baa se saydhay waliyubliya almu'miniina wa facala daalik saasuu sameeyo awooddaa layaab kale buu idin siiyey liyubliya almu'miniina si mu'miniinta uu u imtixaano minhu xaggiisa balaa'an xasanan balaayo wanaagsan macnaha nasrigan laftiisa ayaa balaayo lagu sheegay oo dee dadku inay ilaahay ugu mahadnaqaan iyo inay isbidaan buu labadaasu dhex yaalla kolkaa way ku imtixaanayiin guusha laftigeeda ina allaha samiicun caliim rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu in badan ilaahay baryay markii awooddiisa iyo baxshigiisa uu muujiyey ayuu dabeedna dhaqaajiyey isagoo le sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna addubur bal isaacatu mawciduhum waasaacatu adhaa wa amar xantoobo ciidana wuu qaaday iyagoo meeshaas soo fadhiyuu ku saydhay xaggoodii daraf ilaa daraf shaahat ilwujuub wejigiin gubay intuu sidaa ciidda ugu sayray ayuu yihi shaahat ilwujuuh dabeedna meeshii waxaa ka dhacday ilaahayna wuu ku buufiyey isagu wuu sayray iyagana waa lagu buufiyey mid walba indhahay ka gashay bal adugu muxuu shiishi doonaa qofkii wax toogan laha hadduu indhaha maraan marayo oo u bakooraysan yahay waa nagtaasa laga saaray oo maaragtay sababahay ka mid a ilaahay baa yidhi markii aada gantay maad ganin macnaha sababta waad lahayd ilaahayna wuu baahiyey امتحان بانا يمد كوهي بلايا ونكسنا لقو تشابي ذلكم كينا سائل هاو سميه وأن الله إلهي مهين كيد الكافرين قال هذا شرقول كودا كيد لين يوي يا رب شرقول كودا أودا وكالاتوريا تاكو تلقلا قواعد طالقو لقيا دروس طالقو سينيا مواعيد يبلنقات بينو كهلين آيات موهن كيد الكافرين وهذا أركيا iyaga laftoodii baa waxay qirayaan istaraatiijiyadii dagaalkaa la bedelayaa bay leeyihin waa dulligii baa yimid dulligii loo ballan qaaday baa yimidoo waxbaa si noqday sidan lama filaynin markaa waa in habkii hore la bedelaa dulligii unbay dareenay in tastaftixuu buu ilaa yidhi haddii aad gargaar weydiisateen faqad jaa'akum ulfatxu gargaarkii wuu idin yimid wain tantahuu haddii aa caga dhigataanna fa huwa khayrun lakum waa idin wanaagsan yahay inaa xumaha saa uga joogsataan wain tacuuduu haddii aad soo laabataan xumaantii mar kale kusoo noqotaan nacud annaguna waanu soo noqon baa ilaahay uo halkii baanu ka wadi weerarkii malaa'igta iyo mu'miniinta walan tugniya cankum waxna idinka tari mayso fi'atukum is-uruursigiinu iyo gaashaanbuurtiinu shay-an waxba idinka tari mayso walow kasurad ha badato wa anna allaaha ilaahay maca almu'miniina mu'miniinta ayaa weheliya bal intaasoo dhaabad ah iyo dhaabasho ah bal ka war ilaha muminiinta usoo jeediya hadday aamini waayeen waa musiibo weyn wey tanina waxay ahayd abijahl baa markii dagaalku bilaabmayey ayuu ihi ilaahay u ninkaas qataca alarxaam wa khaalafa alaaabaa aabbayaashii buu khilaafay dhaqan aanaan aqoon buu la yimi qaraabadii buu jaray ilaahw labadaa colkii hagaagsan ilaah u hiili ilaahw labadaa colkii hagaagsan u hiili de way dhan tahay ilaahayna wuu jawaabo waxau ihi in tastaftixuu faqad jaa'akum lfatx dee haddaa gargaar ilaahay weydiisateen waa kaa gargaarka waa kaa gargaarka waxaa la yidhaahdaa tahakun baa la ydhaha qofkii oon gargaar helin oo naara helay oo layidhi gargaarbay waa ku digasho aa lagu digta imikaba waa la idin digayaaye haddaa iska joogsataan way idin wanaagsan tahay haddaa soo noqotaanna ilaahay iyo colaalkiisii waa diyaar farabadnaantiina waxba tari mayso ile farabadnaantu iyo cuddad iyo cadadkay ictimaadaan iyagu laakiin ballanqaad ilaahay iyo iimaan ma leh yaa ayuha aladiina aamanuu waa yeedhmadii kale dadkii muuminiinta ahaayow atiicu allaha warasuulah ilaahay rasuulkiisa aqbalo walaa tawallow ha jeedsanina canhu nebiga ha ka sii jeedsanina wa antum tasmacuun idinkoo maqlaya ama ilaahay ha ka sii jeedsanina idinkoo maqlaya macnaha had iyo jeer markaas weydiinaysaa waxa weeye qisadani waxay u sheegaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax soo maraybaa isagii casharkiibaa dib loogu celinaya bal cid kala daayo qisasku cibarka ay leeyihiin iyo wanaagooda nebigii dhacdooyinkana ay soo mareen xafidsanaa lafteedii ayaa cajaladii dib loogu celiyey marka isagiiyo asxaabtu way ka faaidaysanayaan min baabi alwlaa inaguna waa ka faa'idaysanaynaa mar walbana waa deris iyo cashar nool oo xay ahoo waaqica aad ka arkaysa muuqaalkiisa ishayntii la isaye iyo dadku aragtiyahooda iyo waxa lagu faanayo waxa lagu dhaadanaya iyo wuxoo dhan waa halkii walaa takuunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale qaaluu yidhi samicnaa waanu maqalnay wahum laa yasmacuun aan maqlaynin sidii yuhuudd oo kale samicnaa waa casaynaa bayda dad sheegtay inay ilaahay maqlayaan ase aan maqlayn inna shara dawaabi baa ilaahay weli wax alla waxa dhulka tukubo oo dhan waxa u shar badan cinda allaahi ilaahay agtiisa assumu lbukm assum kuwa dhegoolayaasha ah albukum wee aflaawayaasha ah aladiina laa yacqiluun kuwaasoo aan waxba garanayn ilaahay wuxuu abuuray oo dhan aayaddaa wuxuu ku caddeeyey inuu gaal ugu shar badan yahay gaalna ugu necbi marka adiga jacayl kuuma yaallo walow calima allaahu fiihim khayran buu ilaha yidhi kuwan hadduu ilaahay khayr ku ogyahay la asmacahum wanaaguu maqashiin laha markaasay wanaagsanaan lahay inaan ilaahay khayr ku ogeynina kuma ogin walow asmacahum hadduu xataa maqashiin lahaa la tawallow wuunay sii jeesan lahaayeen wahum mucriduuna iyaga oo afka maroorinaya durkay xataa hadday maqlaan le ilaahay baa hore usii ogaaye may qaateen marnaba waxay markaa intani jawaab u tahay maxaa lagu dilay iyo maxaa sidan loogu galay iyo maxaa dilkoodii u noqday shay aada iyo aada u qaaliya oo fadli badan leh dee waxaasoo balaaye ah godabtooda iyo halkaasay taagantay jariimadooda yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyo istajiibuu lilaahi walirasuul ilaahay iyo rasuulka hoy dhaha rabbi iyo rasuul way idin yeedhaan oo baaq baa la idiin soo jiheeyey qur-aan iyo xadiisba sheegayaane hoy dhaho oo aqbala idaa dacaakum nebigu markuu idinku yeedho limaa yuxyiikum shay idin noolaynaya waclamuu waxaa ogaataan ana allaha ilaahay yaxuulu in uu teedahayuu u warhayo bayna almari wa qalbi qofka iyo qalbigiisuu ku kala dhex jiraayo waxba kuma seegana wa annahu isagu ilayhi tuxsharuun xaggiisaa laydin soo ururinaya isagaa laydin hor keenaya ilaahay rasuulka aqbala markay idiin yeedhaan ilaahayna qur-aankiisu yaa ayuha aladiina aamanuu intee oo jeer bay soo noqonaysa rasuulkuna sala allahu alayh wasalam saasoo kale dadka muminiinta ugu yeedhay idaa dacaakum limaa yuxyiikum dacaakum waa faacilku waa mufrad weeye marka ilaahay waxaa ka wakiila rasuulkae markuu rasuulku idinku yeedho wax idin noolaynaya halkaa waxaad ka aragtay diinteennu wax kasta oo ay noo sheegtay iyo wax kasta oo layna faray waa nolosheenaa ku jirta dadku aad bay u jecel inay noolaadaan if iyo aakhiraba xayaato wanaagsan ku noolaadaan xayaatada wanaagsan halkan laga helaya oo halkan laga herqanaya ilaahay saasuu ummadda ugu bushaareeyay nin baa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo salaad tukanaya u yeedhay sunnaha markaasuu iska sii watay kaluu ka soo baxay buu yimi wuxuu yihi sawtaan ku yeedhay maxaad iigu iman weyda salaadan ku jiray buu oo miyaanad arag buuhi aayadda ilaahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum markaa salaada sunnaha ah waa sunne yeedhmada nebiguna waa waajib idan inaad ka soo baxdaabay hayd wey halkaasay taaganta marka inta aynu yeedhmada ilaahay rasuulka baal marayno nololi ma jirto ifna loogu noolaan maayo aakhirna hadalkeeda ilaahay qofka iyo qalbigiisuu ku kala dhex jiraado dee wax ku sheegani ma jiro liannahu caliimun bidaati suduur wax alla waxa laabaha ku sugan iyo waxa haraaciy ayuu ogya waataquu fitnatan balaayo ka cabsada laa tusiibanna aan ku habsanaynin aladiina dalamuu minkum khaasa kuwa idinka idinka mid ahee gefka sameeyun kuma gaaraha waclamuu waxaa ogaataan ana allaha shadiid lciqaab ilaahay ciqaabkiisu inuu daran yahay ogaada marka taa macnaheedu waxa weeyaan balaayadu had iyo jeer haddii ay macsiyadu dhacdo dadka way wada gaari liannaha tarmi bishararin ilan dhimbiilay saa u saydhaysaaye aayaadkii ka warramaya alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkara suuratu alcimraan ay kusoo marnadeen mawduuca ka soo hadalay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayey dooni buu marku shabahaysayna xadiidkii habeenkii dhow xusaynay mar kale waxauu tilmaamay haddii wanaagga la isfari waayo xumaanta la isu diidi waayo qofka daalinkaa gacanta la qaban waayo balaayo caamaa soo degi ducadana la aqbali maayo marka dembiga yaan loo arkin qofkan inuu kukoban ku kooban yahay wadkuruu waxaa xustaan ummad yahay ilaahay baa u madno sheeganaya idantum qaliilun markii aad tiro yaraydeen mustadcafuuna fi lard dhulka lagu addoonsanayo ama lagu harawsanayo takhaafuuna waxaaba ka warwarsanaydeen an yatakhaafakum nnaas annaas gaaladu inay idin halqafaan idin kala goostaan ayaa ka cabsanaysa faawaakum wuu idin soo dhoweeyey wa ayadakum binasrihi gargaarkiisu idinku xoojiyey warasaqakum min aayibaat nicmooyinkiisa wan wanaagsan ee qaniimadu ay ka mid tahayna wuu idinku casuumay oo idinku arsaaqay lacallakum tashkuruun likay tashkuruun waxaa la idinka sugayaa inaa mahadnaqdaan quraysh waa noqonayaa imtinaankani iyo carab dadka mu'miniintaa guud ahaanbana waa noqonaya way yaraayeen tiradooda markaasaa dabeedna ay ka cabsanayeen boqortooyooyinkii hareeraha ka xigay hadday tay tii xabashida tii hindida tii jaynaha tii bershiyanka iyo tii kale romanka intoo dhami way ku xirnaayeen aad bay uga baqayeen ilaahay baa ka badbaadiyey markii dadka muslimiinta ah ay islaameena iimaanka ay qaateenna ilaahay baa ta'yiidkan iyo awoodda sii marka horumar ilaahay baa laga helaa diin iyo duunyada cadad iyo cuddada ilaahay iska dhisa wey oo yaan aadamo kale xaggii la eegin yaa ayuha aladiina aamanuu wuu ku soo celiyey ilaahay dadka alla rumeeyow laa takuunu allaha waarasuul ilaahay iyo rasuulka ha khiyaamaynina watakhuunuu ammaanaatikum walaa takhuunuu ammaanaatikum ammaanadiinana ha khiyaamaynina wa antum taclamuun idinka oo garanaya idinkaoo garanaya inay khiyaamat ila qofku beenunbuu isu sheegayaa markuu khaayaya yacrif wuu isgaranaya marka aayaddu waxay kusoo degtay aimada qaarkood ay leeyihin oo sababtu ahayd asraarta dadka muslimiinta ah qaarkood oo bixiyo basaasiin noqday ama wax ka neefeen oo warar sheeg sheegay laakiin waxaa halkan nasku uu caddaynayaa qofka dadka muslimiinta iyo diintooda khiyaameeya khiyaamatulcudmaa buu ku dhacay khiyaamo weyn ilaahay iyo rasuulka ha khiyaamaynina iyo ammaanadiina qof wal oo muslimaba ammaanadaa buu hayaa waa ammaanadii diinta ammaanadii xuquuqda dadka muslimiinta ay isku lahaayeen wey ammaanadii iyaga un ka dhexayseen gaal lahayn wey aayadku dee dagaal bay ka warramayeen wakhtiyaashaa dagaalka wixii baxaana wuu sii khatar badan yahi waclamuu waxaa ogaataan annamaa amwaalukum wa awlaadukum dadkiinna iyo duunyadiinna ubadkiinna iyo adduunkiinu fitnatun inuu yahay wax laydinku jirabay waa ku imtixaanantihiin wa anna allaha ilaahay cindahu agtiisa ajrun cadiim abaalmarin weyn ayaa ah dadkaa wax ka neefeen maalintaase wax sheegay waxaa ka mid ahaa qaarkood oo habranayay caruurtooda iyo xoolahooda armaa lagu daayaa armad iyaga ka masruuftaa armad halkaa wax ka heshaa warka siyaabahaasaa qofku inta uu naftiisa u habranaya waxba ka badan inta uu shaqooyinkiisa iyo mushaharkiisa iyo masaalixdiisa iyo dadkiisa iyo daarihiisa iyo dunyadiisa u habranayo oo ninka salawlaha ah ee iska sukadee keligiia iyo ninka ku yar qabowsaday dee maanta haddii laydhaah lasoo kaco isku mid maaha midna hareeruhu eegayaa madaxuu xoqonaya midna horey unbuu ka dhaqaajinaya leannao meel keliya lagu xisaabinaya isaga iyo wixiisao dhan uu isku duuban yahay laakiin ilaahay wuxuu ballan qaaday wa anna allaha cindahu ajrun cadiim kaa inaan lagu seegin yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyow in tattaquu llaha haddaa ilaahay ka cabsataan yajcal lakum wuxuu idin yeeli doonaa furqaanan furdaamin alla wixii idinka hor yimaadaba uu idinka furdaamin furqaan kala saar wixii jiq idinku noqdaba isagaa kala saari doona balaayo walba uu idinka furdaamin xalaasha iyo xaaraanta kurbada iyo hamiga maxaanku idhaa diiqa iyo cadowga dhibka ka yimi wax walba haddii taqwa jirta uu idinka furfuri man yataqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayukafir cankum sayi'aatikum gafafkiinu idinka dhaafi wayakfir lakum ilaahay wuu idiin dhaafi doonaa wax alla wixii dembiyahoo dhan wallaahu dulfadli alcadiim ilaahay dheeraad weyn buu leeyay taasaa lagugu celcelina ajrun cadiim dulfadli alcadiim waa dheeraad weyn maxaad u malayn dheeraadka ka yimi ilaahay boqorka ahaa xaggiisa waxa ka yimi maxaad u malayn ka aan if joogin aakhiro jooga ee waaraya alfadl dalika fadl llahi yuutiihi man yashaa wallahu dulfadli alcadiim waid wakti xus nebi maxamedow yamkuru bika ay kashirqoolayaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay baa shirqool u fadhiistay oo shir baa la galay albaabadu u xidhan yihiin kufaartii maka waa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka cararow ka qaxay ee guriga lagu ootay guribaa isagoo ku jira shir la galo waxaa go-aan lagu gaadhay saddexda midun in la qaato liyuhbituuka si ay kuu xidhaan aw yaqtuluuka kuu dilaan aw yukhrijuuka kuu mastaafuriyaan shirqoolkaiyo mu'aamaradu saasay ahayd wayamkuruuna shirqool bay wadaan wayamkuru allah ilaahayna waa makriyaya wallaahu khayru lmaakiriin kuwa makriga sameeya ilaahay baa u khayr badan kabti ma yeela ka ilaahay dabagalo labada cirboodba way go-aanyihin af kale wuu goosanaya markaa saasay ahayd oo dee maxaynu ka yeelaabaa le wina la soo kacay maxamede haddii in badan la rogrogay arrinkiisa qaado waxay idha aan xidhno dabeedna ra'yigaa ibliis iyo abijahal iyadaa kasoo horjeedsado ibliis laftiisuna wuxuu garweyn oo casbu la soo baxo oday baadiyaha kasoo dhaadhacay inuu yahay buu iska ayuu sheego markaa wuxuu ihi qudhigaygu mustashaar baan idiin ahoo oday baadiyaha ka imaanahaye ra'yigaas ma fiicna leannahu haddii la xidho daaqaddu wax ka soo sheegayaa buui oo dabeetana halkaasuu ka aafaynaya carruurtaiyo dumarka aw yukhrijuukana halka uu tago lafteedu col ka soo samaynayaa bay ra'yigaasina ma wanaagsana aw yaqtuluuka markii lasoo qaaday baa farta ay aada u dheereeyeen gacanta aada u taageen abijahal iyo ibliis oo isku duuban kaasaa sawaababaya haddii kure iyo rag badan oo dhallinyaraa loo diyaariyey gaar ka qabteenna indhahoodoo shana buu ka dhex dusay nebigu calayhi salaatu wasalaam sida gantaal wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin saasuu kaga soo ambabaxuu kaga soo hijrooday taariikhda dib loogu celinaya wakhtigan awood bay leena waxba iska celiyeen laakiin wakhtigaasina wuu idin soo maray idinkoo dhuumaalaysanayaa ka soo baxdeen maka waidaa tutlaa calayhim aayaatuna aayadaha iyaga marka lagu dul akhriyo gaalada qaaluu waxay odhanayaan qad samicnaa maqallay low nashaau haddaanu doonno laqulnaa midla haadaa qur-aankan oo kaleanu qudhayad odhan soo hadal carbeed un maaha annaga lafdiga iyagaa odhan karna bay idhaah afxumada iyo edabdarada iyo inkaaraha balee annaguba waanu odhan karnaa bay in haadaa ilaa asaatiiru lawaliin kuwii hore ustuuradoodii iyo sheeko xariirtoodii wey wuxuu sheegay bay idhahdeen maxamed uu soo kordhiyey qoladii hore khuraafaadkooda uu soo gudbiyey kalaamka ilaahay saasay kufaarta ku yidhaahdeen waa in wakti bal hadda xus taariikhda iyo waxyaa isbedelada bal hadda dhacay iyo ereyada ragga qaarkood laga qoray qaaluu waxay idhahdeen allaahumma ilaahay ow in kaana haadaa huwa alxaqo kaasi hadduu yahay xaq hadduu yahay min cindika agtaada ka yimi oo muxamedna uu maanta wado faandir calaynaa annaga nagu afgembi bay idhahdeen xijaaratan min asamaai dhagaxaan xagga kore nagaga keen cadaaba sidii reer caad oo kale aw i'tinaa bicadaabin aliim ama cadaab kulul nasii bay idhahdeen abijahal baa maqaaladaa yidhioo waxa uu yidhi maaragtay haddii isagu maanta xaqan uu wado waxba ilaah waa noola haray xaqa annaga aha inoo ku taaganoo ibraahim iyo diintiisii iyo dacwadiisii iyo intaba haynoo ubadkiisii ahe hadduu maanta maxamed keena ilaahuna afro saasuu waa qofku marka uu ilaahay alla kood ku noqdo ku dhiirado waxa weeyaan wacnaadka ku firoyn mucaawiya nin reer yamaneeda buu la hadlayoo reer sabaaha wuxuu ihi beri dhex dee markii ay maaragtay madaxda ahaa waa yar kaftameena wuxuu ihi niyo qoladiina sabadegi jirtee reer yamaneed niman aada u liita ahaydeen liannahu islaam baaba madax idiin ahayd buninta ragbatay islaam baa madax idiin ahayd wallaahi qurayshtiina asaa naga sii liidata maqaalada qur-aanka uu ka qoray yidhi allahuma in kaana haadaa huwa alxaqa min cindika faandir calaynaa xijaarata min asamaa aw itinaa bicaadaabin aliim may odhanin buui ilaahw nagu hanuuni hadduu xaq yahay laakiin waxay idhahan ilaahwna halaag hadduu xaq yahay kaasi miyaanu naga liidan buu idinka dhashay wamaa kaana allahu liyucadibahum ilaahay ma aha nin mid cadaabaya o anta fiihim adoo nebi maxamed oo dhex jooga barakadaada iyo fadligaaga cadaab caamahoo kusoo degayaa ma jiro saasaanay ahayd oo ilaahay baa uu baryay ummaddan cadaab caamaho sidii ummadii hore inaanu kusoo degin waa laga aqbalay nabiga wamaa kaana allahu mucadibahum ilaahay ma cadaabayo wahum yastakfiruun iyagoo alla dembi dhaaf weydiisanaya macnaheedu waxa way kor hadday dadku ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaan oo ducada rabbi iyo istikfaarta ay wadaan cadaabka waxyaabaha lagu kor yeelo laguna joojiyo way istikfaarta lidaalik baa markaynu col dareenno markaynu abaar dareenno waa inaynu ogaanaa aafa inay xaggeenna ka timi ilaahay waa inaynu u noqonnaa kolka arrinkaa la ysla helo ayaa dabeedna aafaadku ay yaraanayaan istikfaarta dabcan dadkan istikfaarta ilaahay uu dhibkiiyo cadaab kaga joojinayaana waa dad muminiina wey kol hadday ilahayba dambi dhaaf weydiisanayaan kuwan soo socdaana waa kuwii gaalada wamaa lahum ayu shayin sabata lahum maxaa gaalada u sugnaaday an laa yucadibahum allahu ilaahay aanu cadaabayn maxaa cadaabka ilaahay ka manciyaya wahum yasuduuna can ilmasjidi alxaraam iyagoo beydkii ilaahaye kacbada ahaa dadka ka hor joogsanaya kii kusoo xajaya iyo kii nebiga u imanaya rumaynayaba wamaa kaanuu awliyaa'ah xigtadiisa iyo maamulkiisana ma ah iyo cidda ehelka u ah in awliyaau maa awliyaa'ahu buu lahay cidda xigtada waa markaas gacalka iyo ehelka u ah baytulxaraamkaasi may ahaanin ila almuttaquun dadka ilaahay ka cabsanaya uun mooye wax kale maaha kuwa camiraya alla uu ogol yahay muqadasaadkiisa waayo waa mutaqiinta walaakina akarahum laa yaclamuun intooda si badani ma garanayaano waa kuwan dee dhex taagan ee soo ligan marka kuwan ilaahay ui maxaanu ilaahay u cadaabayn waa kuwa aan istikfaarta iyagu lahayn waa kufaarti astaantooda ad arkaysa ilaahay beytkiisiibay hor joogsade ilaahay diintiisiibay hor joogsadeen marka ummadda ilaahay uu dhiirinaya waxaa la leeyahy beydkanay idinka hor joogaan iyagu eheluma ah ehelu maaha idinka ehel u ah idanka ehelka u ah inuu dabadda ka taagnaado maaha guriga ciddii lahayd inay dabadda ka taagnaato maaha waa inay yaba camirta oo ay degtaa sidaa daraaddeed ayaa muqadasaadka iyo saddexda xaram ay isku mid yihiin ilaalintooda in gacanta kaafirka laga ilaaliyo leannahu reer banu israa'iil markii ay muuminiinta ahaayeen waxaa la faray in ambiyadooda ay horkacdo ay ka xoreeyaan saynu ku soo marayna aayaadka hore ay ka xoreeyaan camaaliqadii iyo nimankii waaweynaa ay haysta sidaasaana ilaahay wuri ku gala iyagoo maaragtay sujuudsan sidaasaynu inaguna u amrannaha inagoo sujuudsan inaynu galno halkii camaaliqada iyagaa maanta ku jira oo kuwii laga buufin lahaa laga safayn lahaa maanta waa iyaga mar walba kii ehel u ahi waxa weeye qofka alla ka amar qaadanaya in awliyaauhu ila almuttaquun filistiinna kuma gaaraha carabna kuma gaarahae waa ammaano u taalla dadka muslimiinta ahay sida ay u dhan yihiin laakiin dee qafladda ku dhacday iyo googooska ayuunbaa maaragtay dhibka haystaa uu yahay oo intoo muqadasaadkooda maalintaa waa la baciidsanayay qudusay qabsadeen laakiin haddii laga fujin waayo muqadasaadka way kusii durkayaan waa lagu sii soconayaan sidii axadulamrikaan uu lahaa war nimankani waabayna wareeriyeen oo kuwan daaraheenii iyo fooqyadeennii dhaadheeraha inoogu yimide maxaa dhib ku jira buuhi haddaynu bam yar ku dhufanno kacbaday ku ururaan lafteeda waa fikradahoodu halkaasay marayaan maalinba wax yar waxay sameeyaan baa lala yaabaya dabeedna in yar markay sii wadaan baa la ilaawaya ka kale haddana ku darayaan saasay u soconaysa ilaahay baa waxau ihi wamaa kaana salaatuhuma cinda albeyt kacbada agteeda tukashadoodu may ahanin ilaa mukaa'an foori iyo wa tasdiyatan sacabagarac mooyaane foori iyo sacabagarac faduuqul cadaaba buu ilahay yidhi cadaabka dhadhamiya marka ilaahay uu naarayo gacanta muuminiinta uu ku naarayo ama nafta ka qaaday ama aakhiraba bimaa kuntum takfuruun gaalnimadiinnii awgeed cadaabka ku dhadhamiya kacbadaa lagu uruurayaa mar way dawaafayaano waxay u dawaafayaan si aan ilaahay raalli u ahayn ilaahay waxaan ahayn bay u dawaafaya ilaahay waxaan ahayn bay u tukanaya marka salaadoodu muuqaalka ay leedahay waa foori iyo sacabagara bal adigu ka sheekee sacab la yidhayaaba waa aabbaha ilaaqda markaa warkoodao dham intaasi kusoo urursan yihin ina aladiin daw adiga arka iminka bal mid kaniisad jooga ama kristanahoo tukanaya eeg birayariskiiyo waxay odhan jireen wuu isku gujinayaa waa mukaan wa tasdiya garbaha iyo wejiga iyo saasuu isugu gujinaya dabeedna u dhaqaaqaya ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay yunfiquuna amwaalahum xoolahooda shubayaan ay dagaalka ku shubayaanay ku bixinayaan liyasudduu can sabiili illaah ilaahay jidkiisa xaqa ah iyo diinta si ay dadka uga dhababaan dagaalkoodu waa dagaal diineed fasayunfiquunahaa way bixinayaan xoolahana waa baasgaraynaya uma takuunu calayhim xasratan murugay ku noqon uma yuqlabuun waana laga adkaan doonaa oo waa laga xoog badan doonaa saasay dadka muminiinta ilaahay saas uga warramay nimanka gaalada ahi waxay bixinayaan waa wax badan oo dadka muslimiinta iyo diintooda iyo dalkooda ay kula dagaalamayaan duunyada la bixinayaana way badantahy way badantahay way badantaho maalinta dee waxa iimaan ma riixayo iyaga alla kacabsina ma riixayo janno la xusuusta iyo shahaado laguma yidhi diilanayo laakiin yunfiquuna amwaalahum way bixinayaan fasa yunfiquunaha way isdaba taaganta oo ka dagaalamaya darajaa lagu yaboohaya mushahar baa loo kordhinaya kan wada laftiisu waa mashruuc oo isaguna waxbuu ku qaadanaya oo xooluu ka helaya ilaahay laakiin waxa uu xusay halkan in ay bixin doonaan dabeetana muruga ay ku noqon doonto dabeetana aan waxba ka hirgelaynina uma yuqlabuuna bushaaradaasay hayaan dadka muminiinta waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuuna kuwa gaaladaa naarta jahannamaa loo soo ururin doonaa liyamiiza allahu alkhabiisa min adayib ka xunsi ilaahay ka wanaagsan uga saaro gaalkiiyo islaamku way kala bixi oo alla wuxuu odhan doonaa waamtaazu lyawma ayuha almujrimuun wayajcal alkhabiisa ka xun buu dul yeelayaa bacdahu calaa bacdin barhkiiba barhka kale u isdul saaraya wuu rasaynaya fa yarkumahu markaasuu isdul bixinayaa jamiican isagoo dhan fa yajcalahu fii jahannam naarta jahannamu ku tuuraya iyagoo sida xaabada isdulbaxay isdulbaxay ulaaika hum alkhaasiruun qul nebi maxamedo waxaad ku tidhaahdaa fariintan gaarsiiyo liladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxaad ku tidhaahdaa in yantahuu haddii ay cagadhigtaan ay xumaanta ka joogsadaan yukfar lahum maa qad salaf wax alla wixii dembi tegay waa laga dhaafi lianna alislaama yajubu maa qabla wain yacuuduu hadday xumaanta ku soo noqdaan faqad madat sunnatu lawaliin kuwii hore jidkii ay mareen horaybu u furnaa wadadoodii way socotoo way tagtay oo halkii unbaa iyana la marin waqaatiluuhum buu ilahay yidhi ummadda islaamkae had walba joogta iyo cid ay yihiin bay ilaahay wuxuu waqaatiluhum la dagaalama kuwan dagaalka cadays xataa laa takuuna fitnatu ilaa aan gaalnimo la helin ama xataa laa takuuna fitnatu ilaa fasaadka kufriga uu joogsado iyo awoodiisa meesha laga saaro oo kuwa kufriga haystaana kufri bilaa awooda ay yihiin oo dadka dhex taagan wayakuuna addiinu kulluhu lilaah diinta caalamiga ah ee lagu dhaqmayaana ilaahay uun u ahaada keligii waradiitu lakum lislaama diinan heer ilaa heerkaasu dagaal ku soconaya diinta islaamku ilaahay caalami noqoto kufriga iyo awoodiisa ay meesha ka baxaan fain intahaw hadday joogsadaan fa ina allaha bimaa yacmaluuna basiir ilaahay waxay samaynayaan u arkaya wain tawallow haddii ay kasii jeedsadaan oo ay idinka qaadan waayaan taladaa joogsan waayaan faclamuu waxaa ogaataan ana allaha mawlaakum ilaahay inuu hiiliyihiin iyo gargaarihiinayo nicma almawlaa gargaaraa wanaagsan wa nicma nasiir hiiliyaa wanaagsan allah nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la kala food qaaday dagaalkii uxud abuu sufyaanna sanamyaashiisii uu ku dhaartay eraygu ku aamusiiyey nebigu waxau ahaa allahu mawlaanaa walaa mawlaa lakum abii sufyaanow anagu ilaah gargaaraanu leenahay laakiin idinku malihidin innaguna waxaynu leenahay allahu mawlaanaa walaa mawlaa lakum wallahu aclam